waxaan rabaa inaan ka hadla saddex qodob saddexdaas qodob waxaa weeye niman waxaa jira oo soomaaliyeed deegaankan ka tirsan jubbaland oo isku heeb ahaanna maaragtay anigu waxaan ka soo jeedaa degel imarflo ilaa iyo degel imarflaha marka deegaan deegaan waay marka baraawo waxay ka tirsan tahay gobolka shabeellada dhexe degel imarflo degel baa iska leh sida annaga maaragtay aan la soconno marka nimanka oo oo degel ah dalkan idinkaa iskale oo degel imarflaha inta waa degantihiin ilaa iyo baraawo idinkaa iskale idinka markaad hadlaysaan in afkiina idin ku hadashaan loo baahan yahay laakiin af nin kale inaad iska daysaan waan la soconaa niman ka imaaday maaragtay muqdisho oo labaatan iyo lix qabiil baan nahay intay idin baleemeyeen oo ay leeyihiin maaragtay jubbaland saas waay inta maaragtay jubbaland xaaladdeeda saas wey annaga dadkaa lagu gumaadaa dubxoreen baan nahay waa niman wasiir ku-xigeen maaragtay meeshaan laga ceeriyo annaga ma naqaano oo iskaga tagiyo maaragtay shaqadii ay lahayn gudi waay marka soomaaliya waxay tiraa nin aan ku rari nin aan ku furi doono uusan ku rarin nimanka deegaanka aan ahayn oo dadka qaldahayan xag xamar idinkaga imanahaya dhulkiina loo jeedaa dhulkii maaragtay baraawo ilaa iyo marka deegaankaas qabiilaa iska leh haddii adiga meesha afkaada ku hadli lahayd qabiil kale maaragtay ku hadlaya degel waxaan leeyahay taas ibarfla ku qaldantiin idinka afkiina ku hadla deegaanka ilaa iyo ilaa iyo kismaayo iyo ilaa iyo jirib degel ibarfla waa degan yahay afkeena inaad ku hadashaan waxay aad tabanaysaan deegaanka degel ibarfla ugu xoog badan marka haddii nimanka xamar ka imaada hadalkooda maaragtay meel iska dhigay idinka tiina ku hadla tii degel ibarfla ku hadla inaad ku hadashaan oo idinka maaragtay waxba aan idin sheegin dad oo maaragtay intii waa gumaad maaragtay idinku samaynaya maaragtay in hadal iga imaadan anaga maaragtay waa la xoreynaayo kismaayaan labaatan iyo lix hebel maaragtay lagu degan yahay iyo dadkii reer kismaayaan nahay iyo meel hebel aan la xoreynaa iyo niman kale idinka iskiin wax xoreysta cadowga nin kasta dowladda federaalku nin kasta maaragtay meesha jooga in laisku xoreeyo taas degel baan leeyahay nimanka oo maaragtay deegaanka aan ahayn adeeryaalow maantiya oo waagii idinka aad waddanka xoog ku haysateen meel kasta aad maraysaan ma aha nin aad qaldan kartaana male deegaan deegaan soomaaliya baa qaybsanta deegaan deegaan waay laakiin midda dagaalka dhafteedaba deegaan deegaan loo dagaalamahaya aa loo dagaalamahaya nimanka barbagandada wada oo uu ka mid yahay wasiir ku-xigeenka adeerow intaaba wax ka qaban weysa meeshaasna wax kama qabanaysa meeshaas degel imirfa iskale degel imirfa dhexdiisa maaragtay adiga mukaalamadow ma jirto warkeeda baraawo degel imirfa iska degela iskale sidaan annaga aan ognahay ama dadka maaragtay heeb ahaan loo ogyahay laakiin mukaalamadow waqtigeeda waa dhammaaday nimankaas meesha joog waxaan leeyahay adeerow deegaanadina xoreey deegaanka maaragtay jubbooyinka dadkii iskala hay waa joogaa soddon iyo laba qabiil waay labaatan iyo lix ma aha hadday xildhibaan tahay hadday sargaal tahay maamulaa dhisan maamulkaasna marka alaa xaasil een dadkii maaragtay nin cid ka maqan martay ma leh marka nimanka aan lahayn oo dhul basashada u socdo oon degel imirflaha aan lahayn nimanka iyada iska qabta dulmi bay wadaan dulmigaa ha raacana idankana maaragtay wixii degel imirflaha wax tabanaya dee tobashada maaragtay waa jirta weligeed ma dhamaanayso tobash ma dhammaanayso deegaankana in loo badaya maan degel ibrafle maarta wax kasmaayo kaaga badan ilahi horta ma jira wax baan xoreynaya kiiba dharf wuxuu wax baan xoreynaya kuwa waxa aan arkaya nairobi maarta iyo meelahaas iyo ka hadlaya aan arkaya war imaada cid lagu gumaadaya male anuu afkiina ku hadlaayo waxa degel ibrafle oo ra'yi fiican wada oo cadowga in laisku xoreeya diyaar u ciidan iyo qof ahaan imaadaya aan isku xoreyna laakiin hal maad in ka akhrisana mayna nin mukulaal madow ininka ah deegaan kale ka imaaday deegaankiisa aan u socono xoogaa lacag inta soo qaaday maarta idinka maarta meelaha in ku turturayo annaga ka yeelamayna dowlad baan nahay deegaamada maarta waa kala yihiin annaga sida jubbaland haddaan nahay saddex gobol waxaa kunaa saddexdaas gobolna degel ibrflah waa ku idil yihiin degel ibrflah dee maarata oo afyaan loo yahan maarata aan hormaarag afyaannimo way dhammaatay tii maarata waxaan leeyahay nimanka ka imaanaya xamar waxaan leeyahay adeeryaalow joogo yaan waxba liin akhrinan waxaad wadaan joojiyo deegaanadina xoreysto waxba kuma lihin maarata jubbooyinka laakiin intii kale waxaan leeyahay deegaankii gacmo furan ku soo dhawaada soo dhawaada walaalnimo ku soo dhawaada cid baa tahay maanta kuwa idaacadaha hadda la leeyahay cid wax looga dhamaa ilahi horta anagaa ballan qaadayna imaada deegaanka waxaa horey ciidan keena dagaalka hadda waa socda ciidamada hadda ciidan waan ku leenahay marka kuwa barbagandada wada maarta soo dharfiya soo cararay wax qaba waay yaayin maarta waxba inan sheegan waxaa kaloo maarta meesha ugu mahad celinaya odayaalka dhaqanka ee soomaaliya dhammaan waa ugu mahad celinaya khaasatan kuwa degel marflo oo ku sugan baraawo iyo qoryooley ku sugan aaggaas ku sugan cadowga waa inaad iska horeysaan ra'yiga waa inay dowladda la kaashataan ciidamada xoogga dalka waa in la joogaan laakiin kuwa dhexdooda inay ku dhex walaaqanaya mukulaal madowga ah ha ka yeelana anaga baa horey ugu diidnay ra'yi anaga aan ka diidnay idinkana ha yeelana marka annaga waxaan maaragtay uga baaqaya nimanka walaalaheena digl fulahay iskooda maarata in cadowga iska horay cadowga laba waay mid mukural madow rabo deegaan kale ka imaado deegaanka inuu kugu gumaysto rabo kaas iska celiya midka kale al-shabaab waay qawaariijta qawaariij maanta cid kastaa dagaala loogu dhawaaqay meel kastaa waa lagu dagaalamahaya dil ma xal kale maarata iyada ma leh yaan idin yeerinin iska qabta maarata nimanka mukural madow oda beerihiin haysto oo dhulkiin haysto ka imaaday ilaa iyo waqooyi ilaa ka imaaday mudug ka imaaday ilaa iyo meelaha caadi baan ka imaaday oo aflagaadooyinka maarata ciidan baa saas ciidan dhahayaan nimankaas iyada mukulaal madow looma baahna degel ibn fulaam maarata iskale ilaa qoryoole ilaa baraaw ana afka kayda deegaankan waan garanayaa horri sargaal ciidamada xoogga dadka ka tirsanaan lahaa haddeerna xildhibaan jabooyinkan ka tirsanaan lahay adeeroo been way dhammaatay ninba deegaan uu leeyahay nimankaas sida soo ugu dhaqsiyaha badan iskaga saara ha baxaan deegaanadooda ha tagaan ciidan xoogga dalka soomaaliya joogo ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed waxay u joogaan qabiil kuma jiro waxay inay waddanka cadowga ka xoreeyaan ayagana waa u mahad celinayaa aad iyo aad ugu mahad celinaya ciidamada booliiska ciidamada jooga maaragtay oo federaalka aad baan ugu mahad celinayaa waxaa kaloo meeshaan ka salaamaya oday- odayaalka degli marfla aad baan ilin salaamaya walaalayaal waddanka hala xoreey kismaayo waan idinku soo dhaweynaya waan idinku soo dhaweynaya waad joogtaan afkiinaan ku hadlahayaa mukulaal madow ha yeelana way xaq aad u leedihiin raasada imaada wax oday degli marfla inta imaaday hadda nala sheero qoryoolay ka imaadayo waxaasaan tabanaya wax- ana- anagu ma hayna marka laakiin haddaan in leey ha yeelan mukulaal madow iska celiy aadna waa ina salaamaya jabooyinka ku soo dhawaada walaalnimo ku soo dhawaada waxaa kaloo meesha ugu mahad celinaya ciidamada qalabka sida booliiska mala- sida mala- milatariga calaa ixaasel xurrem cadowga maarta waa in la wada horeeya loo wada signaadaa siyaasad kale maya mukulaal madow maya waxaa la ogyahay in maanta cadowga ummadda soomaalida ugas waa in la is- la iska celiyaa nin kasta inuu ninkaa arka qabiilkii maanta way dhammaatay soomaaliya maanta walaal waay laakiin kuwa weli raadinaya qabiil raadinaya kuwaasna ha ka yeelana anaga waa ka diidna inkana ha ka yeelana